أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha oo asbuuciba mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan maanta hadduu allaha ogolaado barnaamijka waxaan kaga hadli doonnaa xoolaha aan dhaqanno sidee lagu horumari karaa marka laga hadlayo dhanka wax soo saarka caanaha iyo hilibka intaba waxaana inagala qayb gelaya doctor cabaas oo bartay cilmiga xoolaha sidoo kale waxaa nala jooga howlkan aan barnaamijka kugu qabanayno qaar ka mida bulshada oo laftirkooda ay ku jiraan dad xoolo dhaqato ah su-aalo iyo ra'yi waxay qabaan ayay barnaamijka ku biiri doonaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha ugu horeyn waxaan siinayaa doctor cabaas doctor cabaas adoo toddoba daqiiqo kusoo koobaya waa maxay muhiimadda xoolo dhaqashada alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaan u mahad celinayaa idaacadda alfurqaan iyo walaalaha barnaamijka kasoo qayb galay dadka xoolo dhaqatada iyo guud ahaan bulshada mar kasoo qayb gashay ee kala duwan xoolaha muhiimad weynay leeyihiin oo ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey waxyaaba loo dhaqdo xoolaha waxaa ka mid a cuntada in loo dhaqdo iyo siyaalo kaloo kala duwan cuntaa loo dhaqdaa hilibaa loo dhaqdaa caanaa loo dhaqdaa waxaa loo dhaqdaa in yacni lagu kala baxo diyooyinka lagu kala qaato hadiga in lagu gowraco caqiiqada udxiyada martiga in loo loogo iyo guud ahaan tijaaro ilaahi subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walancaama khalaqahaa lakum fiiha difun wamanaaficun wa minha taakuluuna ilaahi wuu leeyahay subxaana wa tacaala xoolaha allah inii abuuray xaggoodaad ka cuntaan waxaa inkugu sooday rimaad iyo manaafic kale yacni xoolaha markii laga soo tago hilibka iyo caanaha manaafiic kaloo fara badan ayaa ku jirto ay leeyihiin xoolaha markaa waxyaabaha waxaa ka mid ah annagu haddaan mooska beeranno oo dhirta kale oo dhirbeereedka geedmiroodka aan cunno iyo qudrawaadka waxaa jira iyagana geeda ka fiican iyaga ka fitimiin badan oo ka macdan badan oo ka brotiin badan annagoo anaan soo bedela karin anaan cuni karin xoolaha soocna waa noo soo bedelaan xoolaha marka guud ahaan muhiimadda ay leeyihiin ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey nabigu sala allahu calayhi wasalam cali bin abi daalib markuu la hadlay wuxuu yidhi caliyow qof ilaahay ku hanuunsho darta ayay waxay kaaga fiican tahay xumuri nacam geel gadgaduuda sidoo kale nabi ma jiro ilaa ariyo raacay yuri sal allah alay waslm nabigu nabi ma jiro ilaa ari buu raacay marka xoolaha muhiimadooda waxaad ka arkaysaa adduunyadoo dhanna xoolahay soo dhaqatay haba lagu kala hormaro marka xoolaha muhiimadoodu markii laga fiiriyo iyo waxyaabaha ay xambaarsan yihiin aad iyo aad bay u weyn tahay caanaha xoolaha qofku markuu isticmaalo wuxuu uga maarmaa cuntada noocyada kala duwan sida cuntada brotiiniska oo lagu koro ama jirka lagu dayactiro qofku hadduu dhaawacmo qofka yarna ku koro carbonhydrateska oo tamar laga helo fatiska ama waxyaabaha duxa la yidhaahdo oo iyagana ka mid a cuntooyinka la isticmaalo oo qofka marka uu carbonhydrateska ka dhammaado loo bedelo duxa loo soo bedelaa waxaa lagu soo bedelaa tamar iyo energy waxaa ka mid a waxyaabaha oo baruurna qoftu yacni maaragtay marka fatiska nooluhu kama maarmo mar kastaba baruurta qaab loo miisaama jirto haddii intii lagu talagala ka yaraato wanaa xalisuu qobnooluhu gelaya waxaa ka mida mineraaliska iyo macdanta cuntada waxaa ka mida biyaha intaasoo caanihi caanaha xambaarsan caanaha ayaa xambaarsan ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku sheegay labanan qaalisa cana nadiifa oo yacnii u dhexaysa inta uus iyo dhiig u dhexaysa ka soo baxa haddana dadka cabaya u laqmaya hilibkooda yacnii sidoo kale hadda waxaaba la ogaada xoolo waxay leeyihiin daawooyina loo isticmaalo sida geela caanihiisoo kale hadda dibetiska iyo sunkaraha loo isticmaalaa idahoo kale hadda waxaa arkay nin hindiya ka yimid oo yidhi waxaa neerfow qabaa idaa loo soo qoray ida isticmaal baa la yidhi caanaha lo-da nabigaaba xadiis ku sheegay sala allahu calayhi wasalam inay yihiin daawo inay yihiin xoolaha marka markii laga soo tago in cunto loo isticmaalo ama la tijaaraysto ama yacni maaragtay wax kaloo badan ayaa ku jiro waa la gaadiidsadaa oo yacni gaadiidka ayaanu isticmaalnaa wey marka muhiimadda xooluhu wax hadda lasoo koobi karo way ka weynta waa mahadsan tahay mar kale doctor cabaas mid ka mid a bulshada nagala qayb galaysa barnaamijka ayaa farta u taagan tahay oo doctoorka su-aalo weydii doona haye ku soo dhowow bismillah anigoo ah maxamed faaq sheekh baane aragtideeda markaan ka hadlo annagu soomaali ow nahay xoolaha dhaqashadana waxaa waxaan asal aan u leenahay waay dad reer guuraana waa nahay geela ariga lo-dana waa dhaqanaa maadaama aan dhaqanno sideedaba waxaa weeye dadna ma barino oo dadka xoola dhaqatada sidoo dad waa isku filan waay macnaha dadna ma dawarsadaan dadna waxaan isiina ma dhahaan waa dad isku filan oona dhaqan oo dugsiyadooda baadiyaha ugu yaal oona isku filan maadaama ay tahay macnaha aragtideyda markaan ka hadlo ama shuxuurteyda aan ka hadlo oon doctoorkan aan weydiin raba waxay tahay geela iyo ariga iyo lo-da xilliga hadda aan ku noolna waaqaca hadda aan taagannahay yacnii dhaqashadiisa kee fiican ayaan doctoorka weydiin lahaa su-aashaas inuu igaga jawaabo doctor kusoo dhawow su-aashaas jawaabteeda oo ku weydiiyey ka qaybgalahaas barnaamijka walaalkaas waa mahadsan yahay xoolaha ayagoo dhan waa fiican yihiin kaa afdalsan in la dhaqdo ay tahay markii laga warramayo xilligan yacni xoolaha waxay ku xidhan tahay horta markaas deegaanka la joogo iyo dhirta ka baxda iyo qaabka daaqa uu eg yahay iyo dadka xoolo dhaqatada ah qaabka ay wax u dhaqdaan ama u horumarsan yihiin xoolo walbaa way fiican yihiin laakiin markii hadda xilligan laga warramo ama geeska afrika ama soomaaliya la yidhaahdo xoolaha way kala aadag yihiin waxaa jira dhir oo xoolaha qaar ku nool yihiin xooluhu waa kuwo kor u daaqa sida geela iyo ariga riyacadka ah iyo kuwo hoos u daaqa sida idaha iyo lo-da marka xoolaha hoos u daaqoo kale waxaa laga yaabaa cawska iyo dhirta yar namaadka yararka ah inay baaba'aan oo dhulku markuu dadku ku bato ama yacni bili-aadamka deegaankiisu ku bato ama beero laga falo ama roobabku ay abaara iyo wax isku xigsadaan waa dabar go'i karaa ilaa xilliyo badanoo isku xigxigsadaan barwaaqo ah oo dib u soo kabto way dabar go'i karaa markaasoo kale waxaa laga yaabaa lo-du inay baxdo oo yacni maaragtay geela iyo arigoo kale ay wanaagsanaadaan nin geela ammaanaya wuxuu yidhi ninka ragga laxaha sii dhowrayow dhaqasha waa geele sayidkii wuxuu yidhi wadaadkii sheekh maxamed ahay oo sayidka loo yaqaano mushaahidka ahayna wuxuu yidhi jidaal badaariye saci balafye weyshiiye ninkii baqar lahay waa hunge baahya u sheegu yidhi ninkii lo' lahay saci balafye marka xilliga caana laga rabay oo jidaalka geelu jidaalka caana u leeyahay laakiin lo'da haddaysan wixii yacni loo baahnay aysan helinin oysan cuninin caana ma yeelanayso marka markii lagu salaya geeska africa oo kale hadda aniga waxaan dadka aad ugula tali lahay inay ariga riyacadka iyo geela ay dhaqdaan oo dhulka geedaha saboolan kara ama abaaraha ka dhex bixi kara waa hagaag waa mahadsan tahay doctor su-aal kale haddaan anigana kuusii raaciyo xoolaha soomaalida inteebaad is leedahay kaalinta ay kuleeyihiin dhaqaalaha wadanka markaad eegto ku tiirsanaantooda horta xoolaha cid ka maqani ma jirto ku tiirsanaantooda qofna si toosu uu tiirsan yahay qofna si dadbaan ugu tiirsan yahay dadka xoolaha dhaqda oo caadi ula falgala oo xoolaaleyda ah ayagu waa ku toos tooshay ugu tiirsan yihiin waxay yacni hilib iyo caano ka cunaan waxay maqaarkooda isticmaalaan iyo waxay suuq u tijaaro geystaan intaba dadka laakiin kale muddanka ama magaalooyinka degani waxaa laga yaabaa inay si dadban ayaguna ugu tiirsan yihiin oo weliba badan qof hilib iyo caano ka maarmaahay ma jiro marka xoolaha markii laysku soo celceliyo bulshadu isku mid maaha qofka heeru ka joogaa celcelis iyo afarage markii loo isticmaalo aniga waxaan dhihi lahay xoolaha ku tiirsanaantoodu boqolkii toddobaatan ay noqon kartaa nolosha boqolkii toddobaatan soddon a inta kale noqon kartaa markii si xaqiiqo ah yacni maaragtay looga warramo ku tiirsanaanta soomaaliya ee xoolaha meel walba ha ka joogaan soomaaliya inta ay degto miyi iyo magaalo markii laisku alceliyo waa mahadsan tahay doctoore markaana mid ka mida ka qaybgalayaasha ayaa farti u taagan tahay su-aal iyo ra'yi wuxuu uu qabo aan ku soo dhoweynaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaanan u gelin su-aasha waxaan qabay ra'yi ah sidee loo horumarin karaa xoolaha ra'yigaas haddaan isku dayo waa waxaa loo horumarin karaa in la sameeyo warshado sida warshadda hilibka warshadda caanaha iyo in la sameeyo mashruuc dhoofin xoolaha ah kaasoo laga abuuri kara ganacsi aada u fiican maxaa yeeley waxaa nagu maqaalaa in muddo dhow etoobiya ay sameysay mashruuc dhoofin oo geela xaggiisa ah kaasoo ay hal mashruuc keliya ka faa'iiday boqol kun oo dollar marka waxaa la arki karaa in mashruuca dhoofinta asigana uu aada u fiican yahay mashruucyadan kaloo kor kusoo xusnayna ganacsatada aan leenahay mar un isku biimeeya si su-aasha aan qabo marka waxay tahay xoolo yar oo la sameeyo oo faa'iido leh iyo xoolo badan oo aan tayo lahaynin kee kula talin laheyd doctoore ee bulshada
su-aasha oo aada maqashaan umalaynaa doctoore kusoo dhowaaw jawaabteeda
xoolaha qaabka dhaqashada xoolaha laba nooca loo qeybiya xoolo raacato iyo xoolo dhaqataa yidhah dadka dadka xoolo raacatada ahi waa dad xoolaha iska raacaan yacni markay abaarsadaan baaba'aan iskala baaba'aan markay doolada wada noolaadaan laakiin dadka xoolo dhaqatada ahi xoolahana way ka faa'iidaan oo xooluhu si fiican bay u nool yihiin ayaguna si fiican bay u nool yihiin waxaa laga yaabaa shan boqol oo sacaad nin leh inuu ka fiicnaado nin konton sacaad leh nin leh laba boqol oo geela inuu ka fiicnaado nin leh labaatan halaad macnaha marka waxaa keenaya oo farqigaas keenaya qofka s- xoolahaasi lihi siduu uga faa'iidaysto xoolaha wixii la geliyaa laga helaa wixii la geliyay xoolaha qofka lihi waa inuu ilaashado taranka xoolaha waa inuu ilaashado xoolaha tarankooda waxaa jirta xooluhu xagga qoorta waa laga ilaaliyaa ee taranka xagga caanaha iyo hilibka neefka suuqa haddaad maanta neef keensato oo neefkaasu neef weyn yahay ariyaa la wada keensaday suuqa ninna wixii yariisu keensaday oo aad u jab yar ninna waxuu keensaday neef weyn oo laba- iyada labadeed la eg isku beec ma u gelayaan nin wuxuu keenay neef diifle tacbaana oo gooryaanka laga daaweyn oon la nafaqaynin oo aan maaragtay la baxnaanin ninna wuxuu keenay xoolo qurux badan oo lasoo baaxasho qarash lasoo geliyey xoolaha marka waxaa weeyaan farqigaas marka waxaa laga yaabaa ninkan ridiisii inuu siisto shan iyo toban doolar ninkaana ay u baxdo siddeetan doolar marka waxaa wanaagsan oo biniaadan bulshada yacni u wanaagsan oo wax soo saar leh xoolaha yar ee lagu dadaalo sababtuna waxay tahay xoolaha yari marka yacni calafka la siinayana waa la calfi karaa markii abaar ay dhacdo oo ayagu aysan calaf cunayn laakiin ay daaqayaan hadday faraha ka bataan kuwa hore wixii yaroo cuntahooda hela ayagaa cunaya inta dambe waa iska qadaysaaba marka xoolaha waxaan kula talinayaa soomaalida inay saaskooda iyo tiradooda in walba hala ekaato qofkii ilaahay wax siiyey oo waxaas tirada badan dhaqan kara oo manaafisidii lagu ta dhaqan kara waa mahadsan yahay ilaahay ha u barakeeyo laakiin guud ahaan dadku inay xoolaha u dhaqdaan qaabka faa'iidada badan ee la soo gaabiyey waa mahadsantahay doctore n waxaan siinaynaa mid ka mid a ka qaybgalayaasha ra'yi iyo su-aal wixii uu qabo si uu uga jawaabo ama doctoorka u weydiiyo su-aasha uu qabo haye kusoo dhawow بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا بما تحبه وترضى Een, دكتورك waxaan rabay inaan weydiiyo laba su-aal haddii ilaahay uu ogolaado in sha allahu tacaala labada su-aal n midda hore ku hormar midda dambe dib ayaan ka dhigi doonaa insha allah Een, waa mahadsan tahay su-aasha aan rabay inaan doctoorka weydiiyo waa sida tan xaalufinta dhirta xoolaha horumarkooda maxay dhibaato ay ku keeni kartaa iyo tan deegaanka doctore waa maqashaan dareemayaa su-aasha kusoo dhawow jawaabteeda dhirta xoolaha dhirtay ku tiirsan yihiin xooluhu xagga dhirtay ka cunaan ayagay dhirtay harsadaan dhirtaa moore u ah dhirtaa wax walba oo xoolo ay u baahan yihiin ay ka helaan dhirta marka haddii la xaalufiyo dhibaatooyinka ay ka tegaysaa way fara badan yihiin waxaa ka mid ah oksijiinka xooluhu waa noole xooluhu waa noole anigana la mid yihiin noolaha markii uu nool yahay waxa uu cuno waxa uga muhiimsan oksijiinka uu qaato dhirtu haddii carada ay ka dhammaato oksijiinka hawada ku jira ayaa yaraanaya waxaa badanaya carbon dioxide-ka sababtuna waxay tahay kaarboonka hawada ku jiraa waxaa weeyaan sira bonti tiri kaarboonka hawada ku jiro kaarboonkaas markastuu istaago noolaha waxay ku tahay dhibaato nooluhu marka uu neefsanayo waxuu isticmaalaa wax la yidhaha inhayl iyo exhayl tanafuska markuu samaynayo mid la qaato bannaanka laga qaato oo maadooyin badan isugu jirta oo kaarboon ku jiro oksikiin ku jiro maadooyin kale kripton ku jiro kuwa hi- helium ku jiro markii ay tagto sanbabaha inta kale waa laga soo reebaa oksijiinka la- aa laga soo reebaa inta kale bannaanka loo soo saaro oo nitrogen ugu badan yahay noolayaalka marka een, ama dadka ama xoolaha markii dhirta la xaalufiyo dhirtu ayadaa cunta oksijin waxay ka samaysataa nafaqo carbon dioxide-ka oo bili-aadanka iyo noolaha guud ahaan wixii neefsadoo dhan dhibaato ku ah ayaa waxaa cuna dhirta cuntay ka samaysantaa markay cunto ka samaysato way yaraynaysaa marka xaddigii kaarboonka ee hawada ku jira yaraynaysaa haddii dhirta la xaalufiyo marka kaarboonkaa badanaya noolo walba marka sanbabihiisa cudurro xagga oo neefmaraynka la xiriira iyo sanbabaha dhacaya haddii meeshaasu marka ay tahay waddan oo qiiq badan iyo warshado badan iyo baabuur badan loo isticmaalona kaba sii daranba iyadaaba ka sii xag jirtaba marka xoolaha hadday tahay cuntada iyo hadday tahay tanafuska iyo hadday tahay kugabashada iyo hadday tahay abaaruhu markay dhacaan geedaha waaweyn waxaa ka soo hoos baxa nabaad yaryaraha ku hara oo xooluhu ay kala soo baxaan cuntadooda boqolkii marka sagaashan dhirta haddii la xaalufiyo xooluhu way raacayaan xoolaha wayliba xoolaha yacni maaragtay free ranjiga ah oo aan la, la, la calfinin ama aan ranjilaanka loo samayn dhulka ranjiga ah oo daaqa biyaha lagu sii daayo oo aan loo samaynin oo daaqa loo xiro aan loo xirayn xoolaha oo hadda anigu aan sidaan u dhaqanno markay tahay dhirtay xoolo waaba israacayaanba marka eryada marka dhirta laga jaro wax la yidhaha deforestration markay ku sameeyaan oo dhirta ay dhistaroy ku sameeyaan ay baabi'iyaan desertification wax la yidhaha ku xiga in dhulku labadegaan noqdo labadegaan markuu noqdo daadadka ma celinayo marka daadku markuu ka yimaado meel dhulku daadka ma celinayo dhirtu daadkay celisaa geedihii loo baahnaayo sbiishkii nuucyadii kala duwanaay ee dhirta haya meeshaas ku noolanaba dabar go-ayaa oo kuwa waaweyn kuwa ku hoos gabada oo ayaga ku nool markii midda weyn la jiro ayaguna way sii raacayaan meeshaas marka waxaa ka imaanaysa burbur baahsan oo aan kala har lahayn oo xoolaha iyo dadkuba laga yaabo inay gam dhaxaan ilaa dadku xoolahii raa dadku iska xoolo dhaqato xoolihii waxaa jirtay hadda ka hor qiso cajiib badan meel boqol geed ku taala nin dhuxuleeyahoo yimid markaasuu geedihii jarid ku bilaabay nin geelleeyaha joogo geelo halkaa u harsado marka ninkaanu shaahaw la karsadaa kana geedahu baabi'iyaa kan waxba ma fahmaye markii geedkii u dambeydee la jiraa geeli meel badan intuu isugu yimid oo dhaqaajiye geeli wuu soo celiyey geeli waxaa ka diiday waa wada ololaya ninkiiyou u la koray oo yacni maaragtay dhuxusho sharayay markaasuu fahmay marka wacyiga dadka waxyaabaha aragtida bulsho markay rabta inay noolaato waa inay aragti leedahay oo ufuq inuu jiro waxaa jiray hadda ka hor nin oo waxaa jiray magaalo yacni loo lugeeyo toddobaatan kilomitr buuraa ka sokayda haddii laga wareegsadana waa toban kilomitr buurta nin baa marka xaaskiisii buurtii waxay isku daday inay korto waa ka soo dhacday waa dhimatay wuxuu yidhi maalin walba nin xaaskiisaa ku dhiman doonta iyo cid gabadheeda waa inaad buurtan baabi'iso waddo ka dhex fasho labaatan sanay ku qaadatay ninkaasuna oo falayay labaatan sano markuu dhammeeyey buurtii ninkii waa dhintay dadku waxay dhihi jireen waa nin waalo marka kabacdii buurtii toban kilomitr magaalada ku geli jireen waxaan kala jeedaa marka ufuqa hadduu gaabto ama yacnaa dadka hadday aragtidu gaabato aragtidu ay markii dhibku yimaado iyo aragtidu ay isku mar noqdaan waxaa imaanaya in dadku yacni maaragtay waxba aysan fahmin markay baaba'aan adiga markaad rabto geeridu markaad dhimato aragti waxba ku tari mayso oo wixii ku dhaafi lahay ku dhaafaan marka waxaan jeclaa lahay dadka dhirta inay wada waardiyeysaan oo wada ilaashadaan dhibaatooyana hadda ka socota waa mahadsan tahay doctore su-aal kale haddii aan ku sii raaciyo hadda soomaaliya markii la joogo waxaad arkaysaa sanado barwaaqo ah bilo yar kadibna dhulkii abaar ayuu isku bedelayaa sidee ama suuragal ma tahay in la sameeyo ama sidees lagu samayn karaa beero u gaara calafka xoolaha si loogu baxsado xilliyada ay abaaruhu jiraan waa su-aal wanaagsan su-aashaas oo aada u muhiim ah oo yacni maaragtay u baahan in fiiro laga qaato xoolaha marna waa doog sida ilaahay baa adduunyada u sameeyey marna waa roob marna waa abaar mar waa caaran mar waa dhexdhexaad marba waxay u baahan tahay markaas noloshu mar kasta waxay rabtaa maarayn hadda waxaa badatayba waxaa laga yaabaa in marna barwaaqo noqoto sanadyo marna abaar iska noqoto marna ay maaragtay weliba abaaruhu iska bataan mara gobol xilligaa dadkii xoolodhaqatadaa markaa ee aan u diyaargaroobin waxaa laga yaabaa in xoolihii ay baxaan hadde waxaa jiri jiray lo fara badan oo waddanka dhan aada u joogtaa abaarihii ku baxday siday u badan tahay ari geel sidoo kale way tageen marka ma la samayn karaa dhul u gaara xoolaha oo xilliga abaaraha lagu fakado oo laga calfiyo ama calaf ma la beeri karaa laba nooca loo sameeyo calafka in dhulka inta la xiro biyo lagu sii daayo oo biyahaas dhulka ay ku baxaan haddii roob yimaado alxamdu lilaahi haddii roob oo imaana biyahaasu ilaa xad dhulka uu ku bixi karo waa qodob la isticmaalo calafkii in la beero oo la raajiyo isbiishyada iyo noocyada iyo sinjiyada dhirtaa ee deegaankaas ku baxaysa inta cimilo ahaan loo daraaseeyo oo sinji ahaan loo daraaseeyo la yidhaha caws hebel iyo caws hebel iyo caws hebela baxaya annaga maxaa noo baxaya balka waa haysanaa haye waxaan ku darsan karnaa waxaan ku darsan karnaa alfa alfaha ama suudaan garaaskaan ku darsan karnaa ama mid kale oo hadda isaguna soo baxay oo nooc wanaagsan oo hadda isaguna waxaa jira magaciisa hadda waa iga maqan yahay oo aad meelo wal badan uga baxa inta marka la daraaseeyo la yidhaahdo intaana baxaysa ayaga ruuxooda biyo fiicanay u baahan yihiin laakiin dhulka la xiroo kale maahan waa wax dadku ay badan boqolkii siddeetan ay samayn karaan wey ninkii war ku samaysanaya ninkii caal tuba gashanaya ninkii motoor yar saaranaya inta biyo qota webiga ninkii agdegan warkiisba iska daakaas waaba samayn karaa marka qaabka noocaasa adduunyada waa loo beec geeyaa baakeejisa inta laga dhigo oo la baakeej gareeya calafka xoolaha ka soo hara adduunka waxaa laga sameeyaa lacag fara badan marka annagu midkii aan xoolaheenna siisa lahayn haddaan beeranno mid la beec geeyo iyo waa usoo waanu imaan lahayn waxay noo ahaan lahayd tilaabada dambe balaanka dambe kaas ku xigo noo ahaan lahay marka fikraddaas ah in xoolaha la calfiyo oo calaf la beero waa midda kaliya ee xoolo lagu badbaadin karo waxayna u baahan tahay shaksina waa loo samay karaa ijtimaacina waa loo samay karaa marka bulshada wacyigeeda iyo waxay ku xidhan tahay marba inta ay heerka gaarsiisan tahay inay wax soo saarka ay waardiyeystaan ama ay waxtar u yeelaan waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaynun dhexda kaga jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aynu maanta ku falanqaynayno sidee loo hormari karaa xoolaha ama muhiimadda xooluhu ay leeyihiin iyo sida lagu hormari karo dhanka caanaha iyo hilibka iyo sidoo kale dhanka dhaqashada intaba doctore su-aal kale haddii aan ku weydiiyo waxaa jirto xoolaha soomaalida waxay qabaan dhibaato badan cudurro ayaa ku dhaca sida reebiska garbagooyaha kudka iyo cabaabka iyo wixii lamid a inkastoo qaybo ka mid a walaayaadka islaamiga laga daaweeyo haddana cudurrada noocaasa maxaa lagula tacaali karaa bismi illaah cuduradaas cudurro badan baa jiro xoolaha ku dhaca cudurada qaar cudurro waxay ahaayeen adduunyada ka soo ifbaxay oo xoolaha dhameeyey qaar kabacdiina la gaabiyey ama la yareeyey haddana dib u soo xoogeystay waxaa la yidhaha cudurka marka laga warramayo faaf cudurrada waa mid faafa iyo midaan faafin cudurrada faafa cudurro waxaa jira halis ah waxaa jira wax la re- imi- waxa la yidhaahda emergent disease cudur soo ifbaxay iyo re-emergent disease mid dib u soo ifbaxay inta la yareeyey oo lala tacaalay dib u soo ifbaxay hadda geeska africa waxaa ka taagan cudurro dunida xaalufiyey oo xoolihii ka dhameeyey oo dadka cayrteeyey tallaallo iyo dadaallo lagu yareeyey kabacdii markii tallaaladii iyo wixii yaraadeenna oo dadkii dowladahoodii qaar iska daciifeen qaar maaragtay iska yacni rafaadeen xoolihii iyo wixii maaragtay la iska dayacay cudurradii dib bay u soo laabteen marka kuwa aan soo laabanna waa jiraa hadda oo iska cirib go-ay oo hadda iska yaraaday ama iskaba tegey cudurkan la randi bestiga kamid sida dabagaruubka oo kale hadda waa yaraaday dunida waa ku yaraaday kudkaas iyo garab gooyahaas iyo cudurro kaloo fara badan oo xoolaha cudurrada faafah ee xoolaha ku dhaca sida c c b b oo kale sambabka cudurka la yidhaahdo iyo lo-da iyo ariga ku dhaca kuwaha nimoniyada qarjaaxa cudurrada nimoniya xoolaha ku dhaca yacni maaragtay kuwa sambab biyoodka la yidhaahdo oo iyaguna maaragtay harti watarka iyo loo yaqaano oo la neefka yacni degdega u dili kara kuwa tetanoska oo cudurradaasoo dhan cudurrada saddex nooc aa loo xaliyaa kuwa tallaal leh kuwa daawo leh kuwa tallaal iyo daawoba leh marka waxay u baahan yihiin in dhaqaatiirta xoolaha iyo bulshada xoolo dhaqatada ay isku xirmaan dadka wacyigooda uu soo jeesto yacni maaragtay tallaalkii iyo maamulkii markaas meeshaas ka jiraaho oo xoolihii tallaalkoodii iyo daawadoodii iyo intuu isaguna taxadarkii iyo maaragtay nidaamkii la isku dabarido dadkana laga soo leexiyo nidaamka ashwaaciga ee xoolaha qofku laga yaabo inay dhaafaan isagoo iska ag taagan oo dhaqaatiirta la xidhiiro daawo raadsado wixii tallaala wixii daaweyna wixii labadaba isku ah yacni taawen daaweyn iyo talaal waxaa loola jeeda cudur waxaa jira la talaali ku fiican laakiin haddii la talaali waayo la daawey karo sida cudurkada sambabka oo kale iyo cudurro lamid a marka xoolaha cudurradaasi waxay u baahan yihiin tacaal oo bulshada xaggeeda ka imaanaya nooc walbo bulshada ay tahay dhaqaatiirta xoolaha in lagala tashadana ay muhiim tahay haddii la waayo cudurrada iyagaa xoolaha dhammaynaya waa mahadsan tahay doctore weli waxaynu ku kordha jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha qaybihiisa dhexe hayaan isla soo gaarnay Een, markaana mid ka mid a ka qaybgalayaasha barnaamijka hayaan ku soo dhoweynaynaa su-aal iyo aragti wixii uu qabo bismi illaah aniga oo ka qaybgalayaasha bu- bulshada maxaa la dhihi jiray gobolka shabeellada hoose magacaan ah cabdiqaadir bulshada hoololeyda ka mid ah kuna nool maxaa la dhihi jiray ii sheeg inay hoolaha dhaqdaan macnaha waxaan macnaha ra'yi aan ku darsan lahay xoolaha marka la yidhaahdo maanta suuqa la tago meelaha kasta la tago haba u badnaatay hadda xaaliyan suuqa xoolaha haddaad tagto waxaa batay dhetiga inuu ka qaalisanaado meeshii la rabay dhegdigi macnaha inuu ganacsiga la gadanayo mar kasta oo s- la soo geynayo oo orgiyidiina maxaa la dhihi jiray ishee milyan joogo ridina la yidhaahdo laba milyan iyo macnaha ay noqoto oo saas ku cirib tiramaan la geeyo marka hay-ado u fadhiistaan maxaa la dhihi jiray iisheeg meelahan maxaa la dhihi jiray iisheeg sida turki oo kale xoolihii dhedi la baabi'inayo ma muuqataa marka maxaa la dhihi jiray iisheeg hoolihii inay saas ku dabar go-aan geeli sida oo kale geeli dhediya maxaa la dhihi jiray iisheega la baabi'inaya lo hadda waaba baaba'day sida doctoorka u sheegay waxaa weeyaan labada kun laba iyo tobanka ilaa saddex iyo tobanka in ahayd umaleha anoo muqdisho joogno ayaa waxaa arki jiray ayadoo la iska qalaayo lo-da oo oo markaas dhalaysa oo caanihii ka sii socdaan ereyga kadaalika sidaas yahay turki niman la yidhaahdo turki niman la yidhaahdo hade waxa u adeegsaday maxaa la dhihi jiray ii sheeg niman oo oo caamilina intuu adeegsadaya waxaa la yidhaha hay-ado n g o amase khayri ee lagu sheego aa loo samaystay marka xoolihii ma aragtaa in maxaa la dhihi jiray ii sheeg ayadoo la fiirinayo oo dadkiina ay u baahan yihiin meel cilla inay ku baaba'oyaan marka maxaa la dhihi jiray ii sheeg waxaan dhihi lahay ra'yigaas ayaa maxaa la dhihi jiray meesha ku darsan lahay inay hoolihii la dabaqabto oo maxaa la dhihi jiray ii sheeg waxaan kale ku dari lahay maanta maxaa la dhihi jiray fursad aan uga faa'iidaysan lahay doctoorka waxaan weydiin lahay su-aal ka duwan su-aalihii la weydiinayo su-aashaas oo ah doctoore ka waran digaaga dhaqashadiisa faa'iidada uu leeyahay faa'iidadaas maxaa la dhihi jiray ii sheeg oo ah dhaqashadiisa faa'iida ay leedahay wax soo saarkiisa qaabkee loogu noolaan karaa tacaamulkiisa ganacsigiisa dhaqaalihiisa su-aashaasaan doctoorka weydiin lahay aye doctore ku soo dhawow een, ka qaybgalka ka qaybgalahaas digaagu xanaanada xoolaha horta xooluhu ugu jiraa xooluhu uga mid yahay digaaga iyo shinida iyo ariga iyo geela iyo yacni maaragtay waxay u wada yihiin waa isku siyaa loo bartaa oo loo daraaseeyaa xiliyahan dambe haddeer waxaa soo waxaa dadkii yacni heleen inay fahmeen digaaga dhaqashadiisa shirkadaa yimid waa la dhaqday waa la daaweeyey digaaga dhaqashadiisu hadda meel fiican bay maraysaa Een, digaaga waxaa dhaqan jiray weligood reer magaalka dhaqan jiray reer miyiga uma badna digaaga dhaqashadiisa magaalooyinka lagu dhaqan jiray iyo tuulooyinka digaagu marka dadna waxay u dhaqdaan cunto ahaan digaaga sidiisa guud ahaan waxaa loo dhaqdaa ukun iyo hilib digaaga waxaa loo dhaqdaa ukun iyo hilib digaaga marka dadka qofka hadduu toban xabuu digaaga leeyahay ilmihiisu ukuntaas ma ka weynayo inay maaragtay oo ukunta ka siisto waa qofka ugu yar ee dhaqda yacni maaragtay ugu tabarta yar toban xabuu digaaga wuu dhaqan karaa waa xoolo marka markaa rabtana aad qalanayso marka kalena ukun iska joogta aad ka helayso xoolo iska dhib yar oo qaabkooda yani iska fudud yaha waaye yacni qaabka marka hadda loo dhaqdo oo soomaali haddaan ah loo dhaqdo digaag wuu ka duwan yahay qofka raba digaaga inuu dhaqdo cuntooyinkooda annaga masagaan iska siinaa digaaga cuntada la siiyaa masago maaha kaliya siseen ugu dar maakaal ugu dar cuntooyin kaleo nafaqaa sii fitamiin sii qaabka xagga cuntadaan ka wadaa qaabka lagu fiidgaraynaa oo lagu quudinaya digaaga way kala duwan tahay haddii marka qaabkii loo baahnaay aada u quudiso inkastuu digaaggaadu la-egyahay faa'iidaad ka helaysaa dadka marka ka ganacsanaya oo raba inay ho- horumar iyo ganacsi lacag ka sameeyaan kow waxaad qaymayn oo fiirinaysaa horta suuqgeynta haddaad tuulo aanba ukunba laga isticmaalin hilib daga laga isticmaalinba aad ka samaydo meel wey ee aad tira digaaga ku xanaalayna waa dhib waa Be- suuqgeyntaad fiirinaya marka hore meeshaad ama meel fog ha ahaato ama meel dhow ha ahaato qaabka aad adiga arrinkaas ku suuqay karto meel ha ku degto labo meesha aad dejinayso digaaga deegaankii digaaga saddex cuntadooda afar daawadooda intaa haddaad isla hesho oo wax ka mida ay boqolkiis lixdan iyo shan kuu toosto waad socon kartaa waxaa jira qofku waxa yabaha ugu badan waxaa ka mida boqol digaaga hub samaynaa hal mar boqolkii digaaga ahay hal maray gam leeyihiin ay ba- ay- ay baaba'ayaan qofkii marka waa ka niyad jabaya inuu digaag dambe abuuro arrinkaas marka hadda waxaad helay daawooyinka hortaga oo la siinayo digaaga si joogtaa loo siinayo qaar waa vitaminis oo fitamiinku yacni waxaa la yidhaahdaa waa protection fitamiinka cuntada guud ahaan noolaha waa ugu jiraa hadduu tahay xoolo caadi oo nimcooleeya ama naasiley ay tahay iyo hadday tahay shimbiro sida digaaga oo kale yacni naasiley waxaan kala jeedaa wax allayo wixii markay dhalaan naasa caana ka soo daayaan ukunna aan dhalin oo dadkuwa xataa waa ku jiraa shimbirna waa wixii ukun dhala ee yacni wixii haada oo baada leh ukumaha wax badanaa dale eh yacni marka noolaha hadduu helo fitaminis difaac uu helaa cudurradii wuu iska difaacaya cudurro yacni laga yaabo in la jirrado oo wax laga yaabo inuu kas- inuu ka noolaado oo maaragtay difaaciisa markii laysku daro jirku wuxuu leeyahay immune system wax la yidhaha immune systemka iyo waxa laysku darayaa iyo j- fitamiinada jirkaada ku jira labadoodu marka difaac military fiican bay noqonayaan cudurka waxaa laga yaabaa in laga takhaluso dhag la iska siiyo marka digaaga markaad hesho digaaga beegeyntiisa markaad ganacsado tahay deegaankiina aad hesho cuntadiina ay meel kuu fuusho masago kale aysan kaa noqon nutrition fiican aad siido daawada ka feker daawada ugu sii daranba daawooyin yaryar waxaa iska hela iska raqiisa oo hadda prevention loo siinayo waa wiqaayo oo cudurradiiba laga yaabo boqolkii siddeetan ku dhici jiray inay boqolkii shan shan iyo labaatan ku dhacaan haddii digaaggaadu bato ay boqolaal kuu gaaraanna talaalkaadba dalbana hal mar lagu marsiinaa qof dhakhtarhaad u wacanay isla ii talaal dhakhtarow wax weynba maahanba marka digaagga waxay u baahan yihiin nidaamka noocaasi aad iyo aadayna maaragtay ugu uga sahlan yihiin waxyaabaha kale ee la dhaqdo waa wax aad xakamay karto oo nadaafad leh oo cunto leh oo biyo leh inta liitaro biyaha caban waa inaad taqaano si aad ugu darto daawada inaad qaab noocaas u qorshaydaa loo baahan yahay waxaa kaloo aad hadda u soo ifbaxday in la keeno een, digaag lasoo dhoofiyey hilibkiisa iyo ukumo oo ukuntan lagu yidhaahdo waa ukuntan turki ukun turkiyahan kaa gadayaa maalin dhexe een, waxaa dhacday dadaa maqaayad eh, yacni soo galeen markaasaa yidhi war ukunaan rabnaa markaasaa yidhi ukuma turkiya aan hayna war ukun annagaaba lahayna seetax ukuntan waddankanagii dooradanadii ma dabar go'day digaa digaagganagii ma dabar go'a marka dadka waxaan marka uga digaa arrinkaas digaaggaas lasoo bacrimeeyey oo ilaa turkiya lasoo waday oo meelo fofog laga keenay oo ukumahaas yacni noocaasa jeenka bila ee yacni maaragtay noolaha biological ilaahay u sameeyow leeyahay qaabuu u bacrimo oo u noolaado oo yacni ou waxtar ku yeeshow leeyahay qaab marka waxaa jira faragelina oo ay ku sameeyaan oo ay ku kiimikeeyaan waxaa laga yaabaa marka qaabka ay u soo keenaan digaaggaas qaab jirka bini'aadanka waafaqsan inuusan ahayn oo cunto laga dhigan karo jaanka noolaha haddii la fara- la farageliyo biologicalkiisa la farageliyo cunto markaad ka dhigato adigana jirkaada waa la faragelinaya dadka marka inay iska daayaan haddaad hilib rabto digaag isagoo noolnooloo fara badanoo nuuc walba wax kuu jooga haddaad rabto ukun iyadoo freesha oo yacni maaragtay bacrinimeeda aad arkayso ay buuxdaa haddaad rabto hilib xoolaad dee xoolaha annagaaba maaragtay u haysanaa sababta hadda waxaa cadolida soo dhafiyaa soomaaliya maanta cawlihii loo soo dhoofiyo iyo madax ari waa wax aan la aqbali karin oo yacni bulshada dhexdeeda xataa haddii maanta aan la dhihi la arki lahayn wax riwaayadahay noqon lahayd oo dadku ay ku qosqoslaan oo markii qosol la rabo lagu sheekeeyo laakiin hadda waa la arkay ayadii waaba taagan tahaba marka dadka in yacni ay iska waardi wax walbo inaad isticmaasho ood aragto waxaan aad isticmaalayso wax weyn baa ka imaan kara bal ukun la fiiri oo laga keenay danta laga leeyahay maxay tahay ukun laga keenay dhibaatada ka jirta marka waxaa ka mid a ukuntaadi digaaggii markii la beerto oo qofkii shirkadii ninkii isku ciddii isku ka taxadirtay inay digaag samaysato inaysan suuq u helin caafimaad darra in laga qaado in digaagganagii ay waxaan macno lahayn ay noqdaan waxaan xusiistaa ciyaalka yararka hadday qufacaan oo ay xoogaa maaragtay feeraha ka qufacaan ukunaa la siiyaa iyadoo sideedaa aa inta loo rorraxo aa tartiib loo garaaca dhag lagu siiyaa canugu isla marka waa qufaca diifuu sidaynaa horuu ka hordaya wixii noocaas ahay hadda waxaa laga yaabaa ukun laga keenay meesha la yidhaahdo turkiya ama australia bal yacni canug inta siido ha kuga caafimaado waa waxaan dhacay waxaa ukunta inay ba- ukumaha noolo badanaa dhalasoo maaha noolooyin ba- waxaaba laga yaabaa ukunta lagu keenay inayba tahayba maaragtay abeeso ukunteed xataa iyo xaaskii iyo abeesooyinkii ukumahoodii in lagu keenaa laga yaaba ee laga iibiyo adigoo ukun raadinaya marka arrinkaas laga tacadaro oo wacyiga dadka ha soo jeesto qaybaha dambe ayaan isla soo gaarnay ee barnaamijka diiradda jimcaha mid ka mid a ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaa farta u taagan tahay su-aal iyo ra'yi wuxuu uu qabo kusoo dhowow بسم الله إن كل إن شاء الله تعالى إن مقع وعبد الله إن دكتور مجرتا إن شيء بارو لوجو أوجان كرو إن مقعش عوضة أشيكت أما علامة أما قفك إنه علامة إسكا شيء كلية أي عذر كاس لوجو أوجان كرا سيدا أوجنا هاي دتك إن بلادك مركي حنو سدان وحال جيا بارتان وحال مرسيا شيء بار أو ديجا لقى قادا حولها هادرتان سومالي مركي قفك استب أنتو فرمشي تاجو وحصو قاتا داو أما لو دفتا أما ها تعود كاتا أشي عذر أشيء جيسي دمان een marka ma leedahay sheybaaro cudurada lagu ogaan karo waa mahadsan yahay eh, ka qaybgalahaas Eh, doctore kusoo dhowow eh, jawaabta su-aashaas walaalka u mahadsan yahay su-aashaas ah xoolaha shaybaar ma leeyihiin xooluhu shaybaar waa leeyihiin xooluhu waxay la mid yihiin xagga cudurrada iyo xagga baaritaanka iyo xagga daaweynta oo calaamado laga daaweeyo sida dadkaba loo daaweeya xoolaha loo daaweeya xooluhu sida ay daawooyinka noocyadooda kala duwan dadku isticmaale intoo kale xoolaha u gaarahay leeyihiin Een, marka waxaa jira xoolaha calaamadana waa laga daaweeya cudurrada qaar calaamadahodaa la yaqaanaaba markaad ba aragto ama lagaaga sheekeeyo yani waad fahmaysaaba inuu cudurku iyo qaabkuu yahay dadkan xoolaha bartaahina insaanka qofku markuu dhakhtar u yimaado dada wuxuu yidhaha intaa layga hayaa een, waxaa layga hayaa inta xanuunaysa kelyaha xanuunaya mada waa wareeraya habeenkii waaridida waxbu intii uu sheego wax ku dhisanaya dhakhtarku laakiin badanaa marka dhakhaatiirta xoolaha la barayo xoolaha la barayo caafimaadkooda wax aamusan oo kor laga fiirinayo oon kuwa cabanayn oo yacni calaamad aan maaragtay calaamad adiga aad ka aragto waxaan lahayn aan ahayn aadan ka fahmayn ayaa maaragtay aa loo tababaraa dhakhaatiirta hadda waxay isticmaalaan waxa la yidhaha septamis iyo synis synisku waa calaamadaha muuqda oo loo jeedo septamiskuna waa kuwa qarsoon dhakhtarka qofku uu hoos ugu sheego yidhaahdo yacni qofku waa ujeedaaba wuu qufacayaa yacni maaragtay waane wuu cabursan yahay waxbaa ka muuqda calaamad aad u jeedo dhiid badan uu leeyahay waaba iska muuqdaan midna wuxuu ku yidhi habeenkii markaan seexdo dhakhtaru markuu uso- qofku dhakhtarka u soo dhowaado naqaskaa ugu dhiga habeenkii markaan jiifto dhakhtarku marka intaba isku miisaama iyo markaa wax fiisya kaal ahaan uga muuqda iyo wixii baaritaan loo diro laakiin xoolaha asalka waxaa lagu tababara dhakhaatiirta waxaas aamusan oo kor looga jeedo inay daaweeyaan dhakhtarkan marka xooluhu aqoon wuxuu u leeyahay cudurrada cudurro badan oo xoolaha ku dhaca inuu calaamad ku dareemo qaarna ma lagu dareemi karo ayagaaba isku eg in waxay u baahan yihiin shaybaar lagu ogaado ayagaaba isku eg oo in shaybaar lagu ogaaday u baahan yihiin marka xooluhu su-aashaas ah shaybaar ma leeyihiin shaybaar hormarsan oo aad u weyn bay leeyihiin oo yacni maaragtay lagu baaro qaabka fayrasyada bakteeriyada gooryaamada iyo wax alla wixii la baarayo haddii la qaadayo dhacaan iyo haddii dhiig la qaadayo iyo haddii kaadi la qaadayo intaba xoolaha iyo haddii maaragtay cad la soo jarayo xoolaha waa leeyihiin waana la isticmaalaa mana laga maarmi karo waa mahadsan tahay eh, doctore haddii aan su-aal ku weydiiyo adiga laftirkaada maxay tahay cudurrada ugu badan oo aad daaweysaan xilligan hadda aan joogno xilligan hadda aan joogno cudurro waxaa jira xilli roobaadka dilaaca ama xilligaas oo gugaba dilaaca Een, cudurrada hadda ugu badan ee xilligan oo kale yimaada waxaa ka mid a cudurka la yidhaahdo raaf dilaac oo kale oo ku badan xoolaha qooblayda sida lo-da iyo arigoo kale iyo idaha oo isla arigii qaybtiisii kale ku badan yacni cudurrada maqaarka noolihii roob badana ku da-aya cudurro waxaa jira roobkaas ka dhasha marka oo dermatitis oo yacni maaragtay maqaarka cudurrada maqaarka kaas aan sheegayno waxaa jiro nimoniyada aaday u badan tahay xilligan oo kale waxaa ka mid a hadda aad ugu jira xoolaha cudurro iyaguna maaragtay sida c c b b oo kale aad waa isna u badan yahay cudurrada resbaratoriga la xiriira iyo neef mareenka aaday u fara badan yihiin xoolaha hadda waxay joogaan dhul oo endamig ay ku yihiin een, gendigoo kale oo joogo ku badan yahay oo baalkii maaragtay aad buu u kacay wou tarmay marka xiliyada roobka iyo webiga iyuu ka faa'iidaystay isaguna korbuu usoo kacay shilintoo kalaa badan cudurray sababtaa shilintu baalku cudurradu sababaa kuwaas aan sheegayo cudurrada marka hadda aan daaweyno yacni maaragtay waa noocyadaasa ugu badan xilli walbana badanaa waa taagan yihiin qaar ka mid oo ayaga waa mahadsan yahay doctoorka ah Een, gebagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay Een, doctore waxaan ku weydiinaynaa dardaarankaada ugu dambeeya oo ku aadan aad ku soo gebagabanaysid barnaamijka waxaan ka soo hadalnay waxyaabihii aan ka soo hadalnay ee ahay xoolaha dhaqashadooda iyo digaagga cudurrada xoolaha ku dhaca yani dhirta jariddeeda dardaaran guud haddii aan ka bixinno dadka soomaalida waxaan kula talinaa dhammaan xoolaha inay dhaqdaan xoolaha dhaqashadooda muhiimadda ay leedahay waxaa ka mid a hadda wakhtigan la joogo adduunyada hadda waxaa ka jira wax la yidhaahdo economic recession dhaqaale hoosu dhac adduunyada waa dagaashay barnamijyadooda waa la isku haystaa dhaqaalihii marka hoos bay u dhaceen annaga badiyaa nalaku haystaa markii dhaqaal hoosu dhacow dhaco wax la yidhaahdo waxaa ku xiga dhaqaala burbur waxay dhahaan economic recession economic depression iyo economic recession yacni marka dhaqaala burburka dhaqaala burburka waxaa ka horeeya dhaqaal hoosu dhaca hadda dhaqaal hoosu dhac guudaa jira marinbiyoodyadiina ciriiri waayo sixir bararaa dhacaya dadka marka waxaan kula talinaa xoolahada sixir barar ma kaa qabanayo adiga caanaha ka soo maal hilibkana ka cun qofkii lacag haystaahuna wuxuu kaa gadanayaa wixii isaga markaas hilib uu uga baahdo adiga marka bandaraaba jiiftaaba marka cadow iyo dhibaato iyo mashaakilna duurkaada uga jirtaa ilaahay baa subxaana wa tacaala aad ku xirmaysaa xoolahadana waa dhaqanaysaa marka dadka waxaan kula talinaa guud ahaan soomaalida wax yacni maaragtay aan ahayn horumar laga helaya horumar laga raadinin elektaroonka meesha laga keeno haddii la waayo elektaroon sii socon mayo cuntadan la keenayo iyo waxaan shoobinaadka haddii la waayo iyaguna waa meeshay ka baxaysaa dadka marka waxaan kula talinaa qof miyi jooga iyo qof magaalo joogaba xoolaha dhaqashadooda in loo kaco qofba heerka uu ka gaaro iyo inta uu ka samayn karo Een, xoolahaas dhaqashadoodana horumarin lagu sameeyo oo calafkii xoolihii loo beero oo xilliga abaarta nin walba xoolaha uu dhaqdo xadiga ay la eg yihiin oo ka fekero haddii abaaro imaato xoolahan ma haysan kartaa oo calmiina haddii aad calaf beero weydo haddaad saddex boqoloo ariya leedahay boqol ka mida inaad u gaddo si aad uga bixido raashin oo abaarta aad uga gudubto markii saddexda boqolba kaa dhima lahayd oo aad gacmo horsan lahayd Een, guud ahaan xoolaha dhaqashadooda cudurrada xoolaha ku dhaca oo iyaguna cadow ah iyo dadkii ganacsigii daawaday oo iska noqday yacni maaragtay wax aan ku salaysnayn cilmi oo shay in laga raadiyo dadku inay ka taxadaraan oo ay xoolahooda markay daaweysanayaan waxaa la arkay hadda oo dhibaato weyn dhowr kayso aan la kulmay xoolo indhihii ka dhaceen markay dhasheen daawooyin waxaa jira haddii dhiigga xoolaha laga raaciyo ama si qaldan lagu duro noolaha ilmaha caloosha ku jira indhahu ka dhacaya ama waa dhimanaya nirgo badan oo geel oo waxaa la arkay ka dhashay indhaha ka dhacay waxaa la arkay ari badan oo isaguna sidoo kale maaragtay oo ku dhacay daawadu waxa la yidhaha waxay keentaa yacni jiinka noolaha inay saameyn ku yeelato markuu caloosha ku jiro hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahaba oo lacni markuu abuurmaya waxaa laga yaabaa abuurkiisii xataa neefkii oo dheg lahayn inuu dhasho daawooyin markuu abuurmaya daawooyin la siiyey aan ku habboonayn waxaana keenaya qofku ma yaqaano isagu marka waxaan soo dhakhtar oo aadaa laakiin dukaan ma aado isagu dukaan ninkaan dukaan gato daawey ma dhaho dhakhtar oo aadaa wuxuu fahmi lahayo xoolihiisa inay dhaktar leeyihiin xoolaha iyo adigu isku mid aad tihiin isku cudurro aan ku dhacaa noolaa wada tihiin marka dadka inay xoolaha qaabkii u daaweynayaan inay ka fiirsadaan waxaa jira sumo la isticmaalo oo xoolaha khatar ku ah dadku hadday shan sano xoolahooda sii sumeeyaan suntaas ku sii wadaan ama saddex sano ama laba sano qofkaas xoolihiisu waxay isu bedelayaan nuucan xoolaba u ekayn qaarkood ama waa baaba'aya ama nuucaan wax laga gata lahayn oo wax laga qasho lahayn oo tacbaana ay noqonayaan dadku marka inay guud ahaan xoolaha dhaqashadooda iyo calafkooda iyo daaweyntooda ay ku dadaalaan waxaan ka soo hadalnay digaagga digaaggu waa fursad aad u habboon oo dadka u fudud digaagga dhaqashadiisa in lagu dadaalo asagana daawooyinka ka hortagaan loo isticmaalay si uusan kaaga baabi'in waxaan iyadana ku daraynaao meesha ka timid dhirta talabixinta aan ka dhiibayno guud ahaan dhirtu waa wadankii waa markaad geed imaato waxaad arkaysaa ugaar daaqay neef raadkiis geelahoo ku yaalla ari lo intuba waxbay ka cunayaan guud ahaan dhirtu faa'iido badanay deegaanka uhe deegaanka way qurxisaa daadadkana way celisaa roobabkana waxay dhahaan qolada oo seynisyahaaniintaamiska iyo waxa noocaasa ka shaqeeyaaho dhirtu roobka ayay soo qabataa roobkana ilaahay yaala magnadkana allaa leh hadday hadda taas tahay magnadka ka dhexeeya roobka iyo dhirta alla iskale dhirtana alla iskale roobka alla iskale mid ka sii fiicanaaba jirta oo loo bedeli karo oo ka sii habboon fahan ahaan noolo walba ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu nooleeyo oo meel degan dhirtana geed walba yacni waa noole noolayaalkaas geeduhu markay bataana meeshu kay noqoto duurarkaas bahallaa isaga jira libaaxya isaga jira biciidkiya isaga jira gerigaa isaga jira noolayaalkaasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay roob ku siinaaba dadku hadday sekada manciyaan oo ay dhibaatooyin iyo fasaad badan la yimaadaan nabiga xadiis laga wariyey sala allahu alayh wasallam wuxuu yidhi haddaysa bahiimada ahayn waxba layn dadkaas lama siiyeenba oo roobba lama siiyeen bahiimadaas marka meesha ku noola faraha baa dhirta ku gabata hadda way dabar go-een duurjoogtii dhirtaas ay la dabar go-een ayaa ilaahay subxaanahu watacaala roobka dartood inuu ku siinaa ayaduna waxaa weeye waa arrin meesha ku jirta hadday magnadku isqabsaa dhirta iyo roobkana magnadka iyo roobka intaba allah iskale iyo waxaasoo dhan marka hawee dhirtu dadka waxay u haydaa waxay u haysaa maaragtay waa hooyadii dadka dhirta yaan la jarin dadku si qaldan bay dhirta u jaraan dadku hadday dhirta jaraan way barakacayaan dad hadda waxaa jira dhirta inay jaraan lacaga lagu siiyo aan ognahay oo dad gaalaa oo rabaan inay ayaga ku soo duulaan oo waddankooda iyo xoolahooda ay qabsadaan oo dhulkooda ay saydareeyaan aada dhirtooda u dira markaase waxay dhahaan dhirta soo jara dad wax beenaho qadaraasyaho beenbeena u sheegaan dadka noocaasa iyaguna ha soo jeestaano yacni maaragtay dad soo jeeda oo caqlila ha noqdaan yacni dhirta yaan la jarin saasaan ku tali lahay guud ahaan dad walba oo meel degan oo bulshaha wacyigooda inuu soo kordho oo uu soo kabco waxyaabo badanaa ka qayb qaata waxaa kow ka ah cilaamka cilaamka waxaa la yidhaahdaa social study waxuu ka yimaadaa waxyaaba ugu badan xagga ta macnaha cilaamku ka yimaadaa dadku faa'iidada maanta ay heleen waxaa ka mid ah inay iclaamka waxalba ka dhegeysan karaan qof ha qoriyaba qof iyo qofan wax qorinba dadku marka waxyaabaha faa'iidada badan oo idaacadahaas ka baxa oo hadda yacni ay idaacadahaas islaamiga ahu mar walba laga dhegeysto inay dhegaystaan wacyigoodana ay kor u qaadaan oo ay maarata dhinac walba oo ay maqlaan ra'yigooda iyo fikirkooda ayaguna ay ku soo darsadaan waxna ay samaystaan intaasaan kula talinaya waagaa guud ahaadna intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaynu u mahad celinaynaa doctor cabaas oo barnaamijka nagala qayb galay iyo sidoo kale ka qaybgalayaasha barnaamijka oo aragti iyo su-aalo intaba ku biiriyey tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجرية ريود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا الأسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شردات المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون